iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afar iyo labaatanaad ee falimaha rasuullada bawlos waxaa xukun loo hor joojiyey taliya felikos kolkaasaa shan maalmood dabadeed waxaa yimid ananiyas oo ahaa wadaadkii sare oo wata kuwo waayeellada ah iyo mid codkar ah oo tertulos la odhan jiray oo waxay taliyihii u sheegeen wax bawlos ka gees ah oo markii loo yeedhay ayaa tertulos wuxuu bilaabay inuu isagii dacweeyo oo wuxuu yidhi adiga daraadda waxaannu ku raaxaysannaa nabad badan oo dhaqaalahaaga aawadiisna xumaatooyinka waa laga hagaajiyaa quruntan annaguna si walba iyo meel walba ayaannu ku aqbalnaa adiga felikos ah oo sharafka weyn lahow oo aad iyo aad ayaannu ugu mahadnaqaynaa laakiin si aanan kuu sii daalin waxaan kaa baryayaa inaad raxmaddaada nooga maqashid dhowr eray maxaa yeelay waxaannu aragnay in ninkanu yahay nin baas oo fidmad ka dhex kiciya yuhuudda dunida joogta oo dhan waana kan horgalaha u ah dariiqadda nasraaniyiinta oo wuxuu aad ugu dadaalay inuu macbudka nijaaseeyo oo weliba annagu waan soo qabannay isagii oo waxaannu ku xukumi lahayn wax sharcigayaga ku saabsan laakiin waxaa yimid sirkaalkii sare oo luusiyas la yidhaahdo oo gacantayada xoog kaga baxshay isagii oo wuxuu kuwii soo dacweeyeyna ku amray inay hortaada yimaadaan isaga markaad adiga qudhaadu imtixaantid waad ka ogaan kari doontaa waxyaalahan aannu isaga ku dacweynayno oo dhan oo yuhuuddiina way ku darmadeen dacwadii iyagoo adkaynaya in waxyaalahaasu saas yihiin oo markii taliyuhu u gacan haadiyey inuu hadlo ayaa bawlos u jawaabay oo wuxuu yidhi anigu waan ogahay inaad sannado badan quruntan xaakin u ahayd sababtaas daraaddeed anigoo aad u faraxsan ayaan isdaafacayaa adigu waad ogaan karaysaa inayaan laba iyo toban maalmood ka badnayn kolkii aan yeruusaalem caabudidda u tegay anigoo qof la doodaya ama dad badan kicinaya laygama helin ama macbudka ama sunagogyada ama magaalada kuumana ay caddayn karaan waxyaalihii ay iminka igu dacwaynayaan laakiin tan baan kuu qiranayaa inaan ilaaha awoowayaashayo ugu adeego sida jidka ay yidhaahdaan dariiqo bidcinnimo ah anigoo rumaysan waxyaalaha sharcigu leeyahay oo dhan iyo waxyaalaha lagu qoray kitaabadii nebiyada oo waxaan xagga ilaah ka rajaynayaa waxyaalaha ay kuwan qudhooduba filanayaan waana inay jiri doonto sarakicidda ay kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahayn soo sarakici doonaan tan ayaan ku dadaalayaa inaan had iyo goorba qabo qalbi aan xumaan u keenin xagga ilaah iyo xagga dadba haddaba sannado badan dabadeed ayaan waxaan u imid inaan quruntayda u keeno sadqooyin iyo qurbaanno markaan kuwaas keenayey ayay macbudka iga heleen anigoo daahirsamay oo aan dad badan la joogin oo aan buuq ku jirin laakiin waxaa joogay kuwo yuhuud ah oo aasiya ka yimid kuwaasoo ay waajib ahayd inay halkan hortaada joogaan oo ay i dacweeyaan haddii ay wax igu haystaan haddii kalese nimankan qudhoodu ha sheegeen xaqdarradii ay igu heleen markii aan shirka hor istaagay haddii ayan ahayn codkan keliya oo aan ku dhawaaqay markaan iyaga dhex taagnaa oo idhi wax ku saabsan sarakicidda kuwii dhintay ayaad maanta igu xukumaysaan felikos baa xaajadii dib u dhigay laakiin felikos oo aad u sii garanaya wax ku saabsan jidka ayaa xaajadoodii dib u dhigay oo yidhi kolkii sirkaalka sare oo luusiyas ah yimaado ayaan xaajadiinna dhammaan u garan doonaa markaasuu boqol u taliyihii ku amray in la ilaaliyo isagoo aan xidhnayn oo aan saaxiibadiis laga joojin inay u adeegaan laakiin dhowr maalmood dabadeed ayaa felikos yimid isagoo ay naagtiisa drusilla oo yuhuudiyad ahayd la socoto oo wuxuu u cidirsaday bawlos oo wuxuu ka maqlay wax ku saabsan rumaysadkuu rumaystay ciise masiix oo intuu kala hadlayey xaqnimada iyo iscelinta iyo xukunka imaanaya ayaa felikos cabsaday oo u jawaabay oo ku yidhi haatan iska tag oo markaan wakhti wanaagsan helo ayaan kuu yeedhan doonaa wuxuu rajaynayey in bawlos lacag siiyo isagii sidaas daraaddeed ayuu marar badan u soo cid diray oo la hadlay isagii laakiin markii laba sannadood dhammaatay waxaa felikos jegadiisa qaatay borkiyos festos felikosna isagoo doonaya inuu yuhuuddii ka farxiyo ayuu bawlos daayey isagoo xidhan